بsم اللh الرحمن الرحيم iن الحمd لله نحمd ونstacيn ونstغfirه ونcuudu bالlah min شhurوuر أنfusina وسyئaaت أعmaalina man yهdih الlah falaa mdل lah وman ydل falaa haadiya lah وأشhهadu an laa إlaha ilا الlah وaxdah laa شhariika lah وأشhهadu أna mحamdا cabdه وrasuuله اllahuma صل عlى mحamdi النبي الأmي وعlى آlih وأصxaabihi الطيبين الطاahirين وman تبcahm بإحsان yوم الdيn qaala sheekh abu shujaac raximah ullah kitaabu zakaat zakada ayuu u kitaab yahay azakaa waa la wada yaqaanaa laakiin luuqa ahaan waxaa weeye zakaa yasku zakaata waxay ka timi min annamaa zaka shay-u yasku waxa markay ay barakoodaan ay kordhaan waxay kaloo ka yid min ataskiir wahiya tadahur inuu waxa u nadaafad ay noqdaan luuq ahaan marka waa saas weeye saka yasku idaa nama ow idaa dahur haddoo wixii ay maaratay ay daahir noqdaan marka min annamaa min aziyaada iyo wduhuur saasay ka timi marka zakada la bixinayo saasaa zako loogu magacaabay sababtu waa maxay xoolihiina waa ay barakaynaysaa waana dahiraysaa oo qofkii xoolahan xaq buu ilaahay subxaana wa tacaala uu nicmadan uu siiyey xaq buu ilaahay subxaana wa tacaala uu fuqarada ugu yaala xaqaa qofku markuu bixiyo ilaahay ku waajibiyey intii usoo hartay daahir bay u noqonaysaa ilaan xaqii lagu lahaa waa ka baxa waana u barakoonaysaa ilaahay u barakaynayo aakhiriyo adduunba marka macnahaasaa ku jira marka sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa ismun liqadarin min almaali makhsuus waa magac loo sameeyey maal alla subxaana wa tacaala uu qadaray oo dad gooniya la siinayo sida fuqarada iyo la siinayo xoolihii bersenti laga gooyey wixii ama lacag waa noo imaan doontaa ama maaragtay xoolaha noola la dhaqdo ama wixii miraha xubuubta oo soo baxa iyo timaarta waxyaalahaas qadar ilaahay subxaana wa tacaala uu qofka xoolihiisa ka jaray uu qoondheeyey dad gooniy aho marka mustaxaqiin ah saa marka darteed barakay keenaysaa marka sida alle uu yihi subxaana wa tacaala wmaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allah fa ulaaika lmudcifuun wixii zakaa ood la timaadaan oo sadaqa ood bixisaan oo ilaahay aada ula jeedaan ilaahay waa u laalaabaya fa ulaaika lmudcifuun ribadiina markii laga soo sheegay waxaa l wamaa aataytum min riba liyarbuha fii amwaali nnaas falaa yarbuu cinda allah ma garate wixii aada ribo aada bixisaan adinkoo leh ummadda xoolaheeda aada dhacdeen ilaahay waa burburinaya waad ogtihiin mujtamacaadkan hadda waxa baabi'iyey galbeedka inay rabadii ay tahay say u wadeen u wadeen bahashii dambe waa iscuntay ilaahayna waa kii u yura sadaqa allah yamxaqu llaahu ribaa wayurbi sadaqaat ribo wax alla waxay gaartaba melyan afka hadaa ku dhigto maalin dambeeto meel ay ka baxta la arki maayo ilaa ilaahay waa la dagaalamaya subxaana wa tacaala fadanuu bixarbin min allah ilaahay baa la dagaalamaya subxaana wa tacaala marka waxa uu ku daahir noqonaan waxay xoolahaas oo bixinayo iyo ducada oo u duceynayo ninka musadiqa oo sadaqada qabdoonaya iyo dadka masaakiinta ah oo iyaguna maaragtay mustaxaqiinta ah waata nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam khud min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqa maanta ma arkaysaa ka qaad tudahiruhum wa tusakiihim biha aada ku dahiraysa wa salli calayhim u duceey ina salaataka sakanu lahum xasilooni bay u tahay marka qofka marka xoolaha ka qabdood inuu u duceeyo fuqarada inay u duceyso saa markaas ayuu barako iyo dahaaro ayuu ku helay zakada waajibkeed waa rukni arkaanta islaamka ka mid ah rugnimadeedana waa macluum min addiini bidaruura macnaa qof walboo diinta wax ka yaqaana inay zako waajib tahay caamo iyo culimo waa loo sinan yahay axkaamteeda culimmadu mutakhasisiin ha ku ahaadeen laakiin kownu zakaa inay waajibta dadkiiba islaam iyo meel sharciga ilaahay laga yaqaano jooga waa shay la ogyahay waa saa darteed qofkii inkira waa gaal wey oo waajibnimadeeda qofkii maaragtay inkira laakiin hadduu manciyo zakada laakiin waajibnimadeeda ogol yahay markaas waxaa weeye waa daalim laakiin imaamku xaq u leeyahay inuu markaa xoog uga soo qaado marka waa kala labo qofka wujuubkeeda inkira waa gaal wa qofka diida laakiin isagoo waajib ugu tahay bakhiilnimo u diida imaamka haddii uu jiro markaa dowlad madax muslimiina qasab ayaa xoolaha looga soo qaadaya nacam hadday jiradaan dagaalan ka jiraan waa lala dagaalamaya sida abuubakarba ula dagaalamay wallaahi low manacuuni ciqaalan kaanuu yu-aduunahu ilaa rasuulillahi sal allahu calayh wasalam laqaataltum hadday iga reebaan xargi yar ama xargi yar hadday iga reebaan oo rasuulka ay siin jireen waan la dagaalama odha abubakar radi allahu canhu marka hadda qur-aankaa tusay iyo sunnada nabiga ijmaaca inay waajib ay tahay yacnii ahmiyada waxaa ku tusinaya salaada iyo zakada wa aqiimu salaata wa aatu zakaa ama yuqiimuuna salaata yutuuna zakaa laba iyo siddeetan meelood ayaa la is raaciyey salaada iyo zakada limaadaa laisu raaciyey zakada waxaa weeyaan salaadu waa xaqulbadan waa cibaadada alle ayay mataleysaa cibaadada alle subxaana wa tacaala iyo xaq alle mataleysaa zakaduna waa xaqulmaalo masaakiinta iyo muxaawiijta iyo khalqiga ixsaankiisay mataleysaa marka taa waxay ku tusinaysaa islaamkay ka muuqataa salaadii zakado qofka mulka waxaa la rabaa ilaahayna subxaana wa tacaala inuu caabudo oo ixsaan u sameeyo nicmadiisa uu ku shukriyo oo cibaadadiisa uu si fiican u wanaajiyo khalqiga walaalihiisana la noorn la noolna wixii ilaahay uu siiy inuu fadliga u celiyo haddii salaada la waajib yeela keliya oon zako la bixin macnaa waxaa leeyaha diintu dadka dad kama laha dadka dan kama laha diintu dadka dan kama lahan ayaa la dhihi lahaa marka maxay noqonaya masaalixdii inaysan xaqiijinin bini aadamka laakiin waa maxaasinta islaamka ka mid tahay in zakada maaragtay la jideeyo zakadu waxay baabi-inaysaa waxa la yidhaahdo iskarahiyeysiga dabaqaadka ka jira waa ognahay hadiyo gooraale haddaan zako la bixin dabaqo oo dhigmiirata oo xoolaha aruursata iyo dabaqo kaadixa ah oo iyagu shaqeeya wax xasiina aan la arkin hadhow nacayb ayaa ka imaanaya kuwaana dadka waxuma ogola waa dhigi miiranayaan kuwaana waa xaasidayaan waa la isbaabi-inaya hadha waxaa dhici karta dabaqadii kaadaxay inay kuwii kale ku kacaan xoolahooda ay dhameeyaan cadow bay u arkaan inay iy ka dhigi miiranayaan laakiin zakada haddii la bixiyo oo dadka aqniyada xoolihii qeyb ka mida ay fuqaradii ay siiyaan inta waajibka inta sadaqada qofka faqiirka wuxuu dareemaa xoolaha inuu wax ku leeyahay qaniga inay barakoodaanu jeclaa sababtoo kullaba markay barakoodaanba asagana nasiibka ama dheefta uu ku leeyahay waa ziyaadaya ama hadday mid waajiba tahay ama hadday mid oo qof muxsana uu yahay sadaqaadka markaas faqiirkii wuxuu jeclaanayaa xoolihii qaniga inuu maaragtay u ziyaadaan hadhow wax ka boobaa iyo wax ka dhacayo iyo iskaraahiyeysi dabaqaad dabaqi ah midna ma dhacayo marka hadhow takaaful ijtimaaci ayaa maaragtay dhacaya maata marar qaarkood waata zakada wax la siiya la weyn jiro ummadda ay kaaftoonta meeshaana waa la isdhiig miiranaya wax axsaan isu sameyn lama arko waxa ama qaabka wax iclaaninta qaabka wax loo sameynayo waa uun dadka masaakiinta in la dhig miirto shilinkii jeebkeeda ku dhaco biayi usluub in looga qaato laakiin sharciga saas ma ahan waxaweye xoolaha in la wasaco kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum mar kastaba xoolaha in la wasaco oo dadka masaakiinta ay gaaraan hadday zakada bixinteeda noqoto hanaa-imta oo hadyo gooraale iyo feyga oo fuqarada iyo maaragtay loo qaybiyo dhaxalka oo la kala wasaco waxaa la rabaa mujtamaca muslimka dabaqaadkiisa oo dhan xoolaha inay kala gaaraan waa sida siyaasada islaamiga oo maaliga oo wanaagsan nacam halkaa marka xiqdigii iyo dabaqigii iyo karaahiyada ku ba-aysa marka tan kale sida culimmadu ay qarireen oo asraartii iyo axkaamta shareecada yaqaana maqaasideeda oo imaam nawwina oo maazir uu ka soo guuriyay sharaxa muslim ibnulqayimna zaadulmacaad uu ku tilmaamay qaabka sharcigu sakada loo dejiyey nisaabka iyo qadarka laga bixinaayo iyo dadka la siinayo kulli xikma baaliqa ku jirta oo aada iyo aada u macaan oo aada maaragtay dareemaysid sharciga sida maqaasidiisa ay maaragtay u wanaagsan tahay mathalan waxay leeyihin culummadu zakada sideedaba waxaa loo waajibiyey wax lilmuwaasaad muwaasaadka waxaa weeye dadka masaakiinta in wax la gaarsiiyo oo la gacan qabto muwaasaadka waa saas oo kale wey dadkii inaan la iloobin laga warqabo oo maaragtay la gacan qabto muwaasaadka marka iyo warqabkaasna waxay ka heli karaan xoolo macno leh ilaa qof laba shilin iyo saddex shilin haysta wax hadda zakaa weyn oo ka go-on lama arko hada inuu sadaqo iyo iithaar ula yimaado ma ahan marka xoolaha qiimaha le sharciga qadaro waa nisaab nisaabka waxaa waa qadar mucayana waa arki doonaa ansibada oo xoolo walba markay gaaraan ay sakadu u waajibayso marka qofkii intaas haysa waxbaa ka go-a waayo marka qiyaas bini aadan looma daynine waxaa weeye sharciga ayaa qiyaasay saasay culimmadu u yidhaahdeen haddana zakadii waxaa laga oo lagu waajibiyey al amwaal athaabita xoolaha sugan oo hadya gooraale aan isba bedelin oo qiimaha leh waa maxay waa lacagta dahabka iyo fidlada iyo wixii lamid oo hadda booskooda gala zarciga wixii la abuurto ama timirta iyo cinabka ha ahaato zabiibka ama xubuubta soo go-da ha ahaado xoolaha tijaaraadka iyo wixii lamida soo maaha waa xoolo thaabit oo qiimo leh haaniyan haddana xoolihii say kasabkooda u sahlan yahay ayaa sakada loogu kala badiyey waa fiiri sharciga qiyaaskiisa xoolihii si dhibla lagu soo tacbo nasiibka laga bixinaa waa yaryahay xoolihii si sahlan lagu soo tacbana nasiibka laga bixina ama qeybta laga bixina waa badanta xoolaha waxaa ugu fududa yidhahda hadhow aan baran doonahay arrikaas wax la yidhaahdo waa lacago hore dahab iyo dadkii jaahiliinta ay duugeen oo meel adoo quufanaya aada kala soo baxday waa lacag sahlan dhib uma aadan marin isla markii iyadoon sanad uuna soo wareegin khumusaa ka bixina shan meeloodoo meelaa bixina sababtoo lacagtan wax dhibahood ka soo martay lama arko meel unbaad lacag iska ha aada ka heshay marka xaq fiican inaa marka masaakiinta u goysa dhib uma aada soo marin taasoo maaha waxaa kaloo ku xiga waxyaalaha maaragtay beeraha ka soo go-a ilaa beerta waxaa xoogaabaad abuureysaa cawsaa ka goynaysaa roob ama webiba ayaa waraabinaya soo maaha warqabkeedu waa iska yaryahay haddii haddii carrigu iska barwaaqo uu yahay meelahaad un dhowr koo xabaad meelo ku reysaa wax yaraad limaysaa hadhowbaa waxaa kuu soo baxay intaasoo kiintaal oo cuntaa kuu soo baxaysa ama bariis ama geley ama sareen ama waxaasaa kuu soo baxay isla markii markaad gurataba sanaday kasoo wareega iyo xowl looma shardin isla martii goobta cusuraa dhigaysa toban meeloodoo meel waa haddii roob lagu waraabiyo ama webi iyo keli ay waraabiyaan ama geedo xideedo dheer dhoo iyagu biyaha soo dhuuqa ay yihiin marka taklifadeedaa sahlan haddii haddii keli lagu waraabiyo iyo motoor oo lacag laga bixiyo awr lagu waraabiyana nisful cusraa laga qaadaya dhibkeedu markii uu bato waxa weeye waa laga dhibayaa nisaabka bal xikmada sharciga bal fiir waxaa ku xiga kuwaas waxaa ku xiga dahabka iyo fidlada iyo lacag tabaceed waa dhib keliya ma garata ama tijaaro uga shaqeey ama joornaato ku qaado ama sanaaco ku qaade shilin dahab iyo fidlo iyo lacag saa ku shees waa adagta maalin kasta ka warqab iyo dabakac iyo maaragtay waardiyeyn ayay u baahan tahay ayadii marka waxaa la yidhi rubucul cusri yaa lagaa raba rubucul cusri ayaa lagaa rabaa mathalan lacagta hadday fidlo tahay waxay ku gelaysaa laba boqol oo dirham maxay la eg tahay shan boqol iyo lixdan garaamo taqriiban oo hadda fidlada lacagta qalinka ah marka iyada si lagu soo tacba waa adag tahay rubcul cusriyaa la yidhi marka labadii boqol maxaa laga rabaa shan boqolkii labiyo baraa lagaa raba ma garata kunkii shan iyo labaatana kaaga soo aaday soo ma mise kunkii kuna kusoo kontona kusoo aaday shan iyo labaatana kusoo aaday marka soo taklifadeedaa badan soo maha marka saasaa marka loo kala yareeyo waxaa kaloo maadaama zakadu ay maaragtay ay sidaas ay tahay oo islaamka quruxdiisa ay mathalayso oo diin ay ka muuqato diintii inay cibaadadii alle iyo xuquuqdii alle la daryeelayo khalqigiina xuquuqdiisa la siinayo ayaa shaaricigu aada u ihtimaam u siiyey oo zakada bixinteeda ajar badan baa laga ratibay waa lagu xafiyey sababtoo ah diinta meel weyn bay ka joogtaa marka waa la amaan dadka bixi waxaa yidhi wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allah fa ulaaika hum mudcifuun wixii zakaa aada dhiibtaan oo ilaahay wejigiisa aada ku rabtaan waa la idin laalaabaya nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tasadaqa qofkii sadaqaysta bicadli tamratin timir qofkii kamid ah tamir wixii la-eg oo min kasbin dayibin laakiin shaqo xalaal wuxuu kasoo shaqaysto kasoo galay ah walaa yaqbalu llaahu ilaahayna ma aqbalo ilaa ayiba wax wanaagsan maahane fa ina allaha yataqabaluhaa biyamiinihi gacantiisa midigta uga aqbalaya keliya adeeh yemiin labada gacmoodoo allaba waa yemiin waay uma yurabbihaa lisaaxibihaa qofkii lahaa ayuu u barakaynayaa kamaa yurabbi axadukum faluwahu sida darmaanka loo koriyo darmaanka wax ka qurux badanoo ka kori og dadkii fardooleega ahaan jiray waa dhaqsow soo bucbucaya wax alla wixii yaroo nafaqaa la geliya waa ka soo baxaya sadaqada marka darmaan faraska sidoo loo kobciyo ilaahay kugu kobcina subxaana wa tacaala xataa takuuna mila aljabal waxaa ilaahay kuu keenaya beri qiyaama adoo hal xabo wax yaroo qaadaa sadaqaystay beri buur oo kaleeto waa xadiidka muttafaqun caley min xadiid maaragtay abi hureyra sidoo kale shaarici wuxuu aada uga digay maadaama zakadii ay booska ay ka joogto diinta quruxdeeda ay mathalayso oo qofkii zakadii diintii u caayay walidaalika abubakar radi allahu canhu min fiqhi liddiin oo fahmay wuxuu yihi qofkii zakada ka taga waa la dagaalamanaya sababtoo ah sakadii iyo salaaday la xiriirtaa qofku marka wuxuu le diintii meel uga dhacay diintii lug ka dhudsiiyo lugow ka goy lugna u reeb waa lukowleyne qofka lug ku boodboodaan dhihi jira soomaaliga marka diintii haddaa zakada ka goys waa lukowleynays halugay jagjag kuleeda diintii marka tashwiihu ku sameyna qofkaas saa darteed cuquubo badana loogu yabaho ilaahay wuxuu yidhi walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum ullahu min fadli yay u malayni kuwa bakhaylaya fadliga alla ilaahu siiyey oo zakada iyo ama midda sunnada ah ama midda waajibka aan dhiibaynin huwa khayra lahum inay khayr u tahay zaka diididaas bal huwa sharu lahum sharay u tahoo sayudawaquuna qoortaa loo suraya maa bakhiluu bihi waxay maaragtay ku bukhayleen isagoo masaho abeesaa oo cunay oo qoorta gashanay halkaa intuu isaga maro oo isaga dhan ilaa halkaa labada qal uu qabsanaya xadiidkoo noo imaan doona bukhaarina wuxuu koriyay min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu qaal man ataahu llaahu maalan qofkii ilaahay xoolo oo siiyo falam yu-addi sakaatahu aan gudan ilaa muhila lahu shujaacun aqrac xoolihiia waxaa looga dhigayaa mas asaga dhan timihii sunta darta ay ka buubeen lahu siibateen laba baroo madmadooli waa masku markuu garaadagoyo sunta ay u dhammaato ayaa xoolahaagii lagaga soo dhigaya soo maaha yudawiquh yowma alqiyaamati waa isku marayaa asagoo kale waa si aada u ishaaraysa uma yaahudu bilahzamatehi halkaas labada dhegood meeshaa hoostooda ah oo halkaa jilicsan iyo intaa qalka dhanoo saa isugu qabanaya isagoo markaasuu cunaya ou jaqayaa marka oo caburinaya suntiisa ku daadinaya markaasuu wuxuu leeya anaa kanzuka anaa maaluka waxay ga dheefeen xoolahaad kaysanaysa waa kana xoolaha inta ribada iyo balaayada la gashado qaraabada laga gooyo waalidka laga gooyo sakada aan laga bixinaynin taasaa u dambaysa hadba dhul gaalaa lagu shubaa iyo meel jini oo inta xuquuqda laga ilaaliyo oo shaqo badanoo iyada dhan qofka uu salaadii uga tago ka shaqeeyo hadhowna waxaa weeye cadawaa iska qaadanayo inta uga dhis lug kale uga dhis cadawaa iska dhacayo kenya uga dhis dubay uga dhis balaayo uga dhis xag uga dhis marka hore xoolihiin xaqa ah lagahla aan ka bixin meelahaad gashanaysaan u kaadiya carrigii ma badeganee wixiina intaas ka masruufataan abaroon intii laska masruufo lahaa maalin kasta meel uun saro dhoodhoobana jug lagu siinayo hadhowna waxay waa laga cadaacadaynaya allahu almustacaan marka muqadimadaas marka waxay ku tusinaysaa asraarta iyo qiimaha ay zakadu ay leedahay sababto waxaa weeye fiqiga marka baahan loo gelaya intaadan axkaamta qawaaniinta aan la fahmin baabkan horta qiimaha islaamka uu ku leeyahay inaan fahmno insha allahu tacaala muqadimadaas kabacdi marka kitaabkan usoo gelayna kitaabu zakaati sakadii buu kitaab yahay shiikhu wuxuu yidhi yajibu tajibu zakaatu sakadii waa waajibaysaa fii khamsati ashyaaa shan shay bay ku waajibaysaa waa xoolihii hadda uu sheegayo xoolaha qiimo leh oo maaragtay haabitka wey wahiya almawaashi waa xoolaha socda ama ancaamta loo yaqaano ariga iyo geela iyo lo-da arigoo ka kooban maaragtay idaha iyo riyacadka lo-dan anaguna labay kaletoo yacni ciraab iyo waxaa la kale iyo jaamuus ciraab baa midaan caadiga ahoo annagkaba aan dhaqano oo loo badan yahay jaamuuskana dee meelahaas kalea laga haysta oo lo-da waaweyn laakiin xoogaa sida lo-daan u qurqurxooneyn waay laakiin waa isla mid una caanahoodii bay leedahay nacam wahiya almawaashi waa xoolaha socdo weeye iyo wal ahmaan iyo lacagaha iyo wazarci zarciga iyo wathimaaru thimaar hadda xoolaha socda xadiidkii bukhaari waa noo imaan doonaa insha allahu tacaala oo abubakar oo anas bin maalik u qoray ou leeyahay maaragtay sidaani waa siduu rasuulka caleyhi salaatu salaam sakada su u farad yeelo muslimiinta faray kaasaa u daliil waa noo imaan doonaa ahmaantana waa sidoo kale oo in maaragtay lacagaha laga bixiyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha oo dahabka iyo fidlada iyadana nusuustaa kusoo aroortay nacam iyo wazarcu zarcigii wa atuu xaqahu yowma xasaadi ma garan maalinta la guranaayo maalintaa wax ka bixiy iyo axaadiida badan nabigu alay sl laysa fii maa duuna khamsata awsuqin sadaqa wixii shan wusqi ka yar sadaqa ma aysan ahaan nacam iyo wathimaari thimaarta marka zarciga waxay dhahaan waxyaalaha hal mar inta la abuurto laga goosa kabacdi qalalay waa waxa bal kale sida maaragtay geleyda masegada maaragtay bariiska sareenka hal maraa la abuuraya waa laga goosanaya geedku abay hadhow haddana la abuuraya himaarna waa geedaha taagan sida timirta oo kale iyo cinabka oo kale maaragtay tiinka oo kale mishmishka oo kale geedahaas oo kale wey laakiin kuwaas ayaga uun maaratay timirta iyo zabibkon baa laga bixin doona waa noo imaan doontaa tajibu zakaatu fii khamsati ashyaa wahiya almawaashi waa xoolaha walahmaanu iyo lacagaha dahabka iyo fidlada iyo wixii la qiima lacagaha maanta joogoo kale waa la qiima markii uu shiikhu nooga sheekayn doonaa iyo wazuruucu waxyaalaha balkaahoo la abuurtay iyo wathimaaru timirta iyo wixii lamidaho iyo zabiibkao geedaha kasoo baxa geedaha iyagu maarata yani daa'imkaaho mar kastaba iyagu miraha saaranayo kuwaas wxoodaayirahda himaar la yiraahda iyo wa curuudu tijaarati iyo badeecada ma garata waxay u daliishadaan culimmadu aayaddaas yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maanfiquu min dayibaati maa kasabtu waxa aad kasbateen waxa ugu fiican wax ka bixiyo hadda kasabna tijaarada ugu fiican culimmadu aayaddaas u daliishadaan qaabkii uu marka hore wuxuu noo sheegayaa wax walboo zakadu ay ku waajibto shuruudda ay leehdahay haddana ansibadeediibuu noo sheegayaa fa ama almawaashi xoolaha fatajibu zakaatu sakadii u ku waajibtaa fii halaathati ajnaasin saddex jinsi saddex noocayoo ka wada oo minhaa ka mida wa hiya alibilu waa geela iyo walbaqaru lo-da iyo walghanamu arig waa saddexdaas wey ariga wuxuu ka kooban yahay ido iyo riicad lo-diina lo-dan caadiga oo ciraab ay yiraahdaan iyo maaragtay jaamuus ay ka kooban tahay wa sharaa-idu wujuubihaa wujuubkeeda sharaa-idoodana sitatu ashyaaa waa lix shay waayo alislaamu islaamnimo qofka gaalkaa waa laga rabaa laakiin hadda hadduu bixiyo laga aqbali maayo ilaa islaamnimada uu la yimaado laakiin aakharana waa loogu ciqaabaya waalxuriyatu xornimo sababtoo ninka addoonka milki ma lahan xoolihii sayidkaa iskale allahuma waxaa jira mubacad markii uu yahay bacdigiisa uu xur yahay bacdiga kalena uu addoon yahay qeybta uu xorta ka yahay wixii uu ku yeesho waa ka bixina ama almukaatabka weli zaka laguma laha sida culimadu u badan tahay iyo walmilku taamu milki taam ah inaad wixii gacanta ku haysato milkiga taamka waxay kaga ixtiraazayaan mathalan wax adiga lagu ballan qaaday oo weli aada qabdoonin milki taam gacanta kuma hayso marka ilaa aada ka qabdoonto zako ku waajiba xoola adiga kaa baxsadoo baadihoo aada meel ku ogeyn milki taama iyaduna ma aha waa lagaa dhacay mana soo cesho kartid milki taama ma aha waxaa kaaga qaatay nin faqiirah oo waxuu ku bixiya la arkano mucsira eber meelu ka keen lama arko marka ilaahay inuun kuu sahla maana meel ka milki taama ma aha waxaa ka mid ah nin asaguna mumaadilahoo nahaab ah oon diyuunta dhiibaynina wixii kaa qabo wax ka soo saari karana lama arko soo maha inuu hadda keenayana ma cadda soo maha kuwaasoo kale marka milki taama malaha sake marka malaha waa inaad wixii milki taama inaad u haysatid wa wanisaabu nisaabkii nisaabkuna waxaa weeye waa qadarkaas ay gaaraan laysa fii maa duuna khamsati awaaqin sadaqa laysa fii maa duuna khamsati dawdin sadaqa marka wix haddaysan nisaabka laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa marka haddii aysan nisaabkii gaarin oo qadarkii sadaqa ma laha walxawlu iyo xawlkii nacam ilaan arigu nisaabuu leeyahay afartan waa noo imaan doontaa lo-du nisaabay leedahay nacam haddaysan nisaabkii gaarin oo shan halaad aada haysatid ama soddon iyo sideed rigood aada haysatid waxaa waxba lagaama rabo iyo walxawlu sanadkii haddii uu kasoo wareego sanad ilaa uu kasoo wareego macnaha xoolaha markay nisaabka kuu gaaraan waa inaad sanad haysatid hadda hadday xoolihii hadda afartan ay kuu gaaraan waa inaad sanad haysatidoo afartankii inay ka bataan ama afar aysan ka nusqaamin haddii hadda inta afartan gaaraan abaaro ay soo baxdo hadhow sanadkii dambe ay soddon kuu soo harto waxba lagaama rabo laakiin haddaysan afartan ka nusqaamin ama wax ku darmaan sanad mar kusoo wareeg waa lagaa raba xadiis oo adiga xasan aanu kusoo aroray nabigu caleyh isalaatu salaam laysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula caleyha alxawl xoolo zaka lagama rabo macnaa gaar ahaan mawaashida iyo maaragtay dahabka iyo fidlada waxyaalahaas iyaga iyo tijaarada maxaweeye ilaa waa inuu sanad oo kasoo wareego xoolaha waxaa u dheer wa sawmu xoolihii inay foofaan xoolihii inay foofaan nabigu ura alay sala slam fi lhanami fi sfii saa'imati alghanam ariga foofa hadduu afartan gaaro sadaqaa laga raba haddayse foofinoo macluufo ay tahay oo guriga lagu quudiyo baali makaal iyo loo soo gadaayo ya ama caws loo soo gadaayo ama beer ijaarahayba ku jirtaa waxaa waaye oo laga ijaaro da dhulkan kenya oo kaleeto rag geelle meelaa daaqsata ma lahan dhulkeena iska banaanaa ma aha marka dadnadaa dhulka iskale iqdaaciyiina geela marka inaad ka ijaaratay sanadkiiba intaasaad bixina qofkaasoo kale dhul ijaaro geela daaqinaya ma umaleyna zaka in lagu leeyahay ilaa baa macluufo camal waaye moogta dhul oo xora ma daaqdo waa dhul laga iibinayo daaqaysa nacam wasawmi iyo foofitaan haddii intaas shuruud laga waayo zakadii kuma waajibi wa ama alahmaanu lacagtii fa shay-aani laba shay waayo aldahabu dahabkii walfidlatu fidladii dahabkii iyo qalinkiiba dahabkana nisaabkiisa oo noo imaan doonaa laakiin labadaas wey laakiin culimmadu way baareen hadda dahabkiiyo fidladii cumlo ahaan looma isticmaalo lacago kalaa la isticmaalaa kolley lacagahaas markii hore waxay ahayd dahab iyo fidlo inay ku jaan go-an yihiin laakiin marka dambe waxay noqotay ninkii xoog lahaa xabagta goosanayo dowladihii iska waaweynaa cududooda hadday efor intay iska daabacdaan ay lacag kaga dhigayan ummadihii kale lacagtoodana ebera laga dhigo laakiin hadda iyadiiyaa hadda un suuq leh soo ma iyaga hadda shardi umaahan inay maaragtay lacag iyo daab iyo u yaalaan siay rabaan u daabacaan yaa diidi kara meelkasta ku faraqaya marka dahab iyo qalin hadda uma taalo ayaamihii hore waa laga yaabaa oo maaragtay qarnigii maaragtay labaatanaad waa laga yaabaa sagaashanadii waxyaalahaas laakiin hadda waayahan dambe wixii waxay iska noqoto maaragtay baab kale iska noqoto marka laakiin maadaama uun lacag oytoo la isticmaalayo zakaa ku waajibaysa adigu maadaama isticmaalaysa wax ka bix ilaa xoolihii hadda un ayay ku qeymaysan yihiin lacagahaas ad adagoo hadda wax hadda goonu adag lama jiraane wax ka daciibsan lama arkee laakiin almuruqaati yaa lagu socdaa ninkan isagaa xoojisanaha waxa gooni hadda adagii maahane waa xoogaa lagu maquunina soo maa marka laakiin ayagiiyaa hadda socda ayagii marka waa in zakadii laga bixiyo waa ku isticmaalaa miskiinkiina wax ka siimaa ma jirto wa ama alahmaanu fashay saasay culimmadii oo majmaamijaamic lfuqaha saasay qarireen maadaama lacagtan la isticmaalo oy qiimadeeda wax goynayso masaakiinta waxa laga siiyo xoole ayay ku qiimaysan yihiin nacam wa ama alahmaanu fashay-aan aldahab walfidatu wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha khamsatu ashyaa waay alislaam walxuriya walmilku taam waa isku mid iyo wanisaab iyo walxowl tii hore maxay uga duwan tahay soomkay uga duwan tahay xowlka waa isla qaban wa ama azarcu waxyaalaha la abuurto oo macnaa xubuubta ah ka dhow ay ka dhashaan fatajibu fiihi zakaatu fiiha zakaatu bihalaathati sharaa'ida saddex shardi macnaa kuwii hore waa isla qabaan oo islaamnimadii iyo waxaas waa isla wada qabaan mid ay gooni la tahay weeye midda koowaad waxa weeye an yakuuna mimaa yasracuhu alaadamiyuun bini aadamku wuxuu abuurto inay tahay miro la abuurto ama mirahan kaloo ay iska waalid maarata furuuta iska dhahaan dhulkaas iska baxo mirayaalkaas kale iyaga sakama waajibayso waa in wax la abuurto ay yihiin weli wax ka samaan waa an yakuuna quutan mudakharan inay tahay weliba xadiidku afar sheebuu sheegay xindhada iyo shaciirta iyo tamata iyo zabiibka culimmadu marka waa isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen afartaas bisaa laga rabaa oo xadiidka xoogaa cilo cilay geliyaan laakiin xadiidku waa uun ansaxayaan qaarna culimmada badanka jumhuurta waxay u badan yihiin wixii oo maaragtay waxaa la fiirinayaa afartan la sheegay wixii lamidaho usoo dhow oo lamid ah marka matalan shaciirta iyo sareenka oo kale waa wax xabka la quuto oo dee qofku enerjiga bixiyo marka wixii lamido bariiska iyo maaragtay geleyda iyo cadaska iyo waxyaalahaas oo dhan oo quut loo quuto mudakharna ah waa laga rabaa sababto ade meelo badanoo waxaa jiraba aysa ka baxaynin afartaas ayba laba aqoonbaad dhulkeena oo kaleeto zabiibna kama baxo sida qaalibka mujbay dhawax yar laga abuuraa cinab yar isagoo inuu zabiib noqdo allahu aclam timirna maba taalo shaciir ma abuurano maaragtay xindhana maba abuuranaba masagadii marka hadii la yiraahdo masaakiintii ha laga hoojiyo ya waxa waaye maaragta yacni inkastoo culimmana ay naska daahirkiisa ay ku dhegeen laakiin waxaa la yidhi cilladu waa cillo oo mucaddo ah wax alla wixii lamid a xindhada iyo shaciirta oo macaanidoodao kala ayaa loo gudbinaa saasayna jumhuurta u badan yihiin ayadaana arfaq lilmasaakiin haddii kale masaakiinta waxay noqonayaan maxruumiina sababtoo manaadiq waxaa jira waxaasba aan lagu abuurin nacam wa an yakuuna quutan mudakharan inuu yahay wa an yakuuna nisaaban inuu yahay nisaabkuna waa noo imaan doona oo khamsata awsaq haddii uu gaaro wa ama thimaaru thimaarta thimaarta waxay ka wadaan oo carabtu u yaqaaniin geedaha waaweyn oo anaka qudaarta aan dhahno khudrawaad carabta waxay dhahaan begelka iyo waxyaalahaas anaka waxaan dhahno iyo salaatada laakiin waxaan fawaakihda markay qalasho iyaka himaara yiraahda mahalan sida maarata timirta oo kale cinabka oo kale markau qalalo mishmishka oo kale waa qalala isagana waa midkan qamarudiinka waxyaalahaas ay ka sameeyaan oo la qasto tiinka oo kale markii uu qalalo waxyaalahaasoo kale iyaga ay himaar ay dhahaan marka himaartaas laba shay u ku waajibaya waa thamratu nakhl timirta oo geedka geedtimireed ka baxda iyo thamratulkaram iyo zabiibka oo maarata markii uu qalalo oo karamka cilamka looga jeeda inkastoo nabiga uu diido dhahay karamka qofka muslimka ah cilamka karam haka dheenina marka horena waxay karam u yidhaahdaan carabtu hadda bahasha intay cabaan ayay markay cabaan leeyiin deeqsiyaalaa noqonaynaa bahasha markaas waxay u bahayeen geedkii maarata deeqsinimada ay u bixiyeen marka waa la diiday nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka wixii oo himaar ah macnaa wixii fawaakiha oo la qalajiyo sida kuuqa timirta zabiibka maaragtay tiinkan hadda figiska ay dhahaan meel lagu cuno aada u qiimo badan yahay caloo si fiican u bixiyaa ibnulqayim faa-id badanoo ka sheegay dadka baabasiirka qaba aada ugu fiican sababtoo caloo si fiican u maaragta yani u jilcinayaa faa-id badanoo keenaah dhahaa ma garatay odayaalka laftooda u fiican yahay la dhahaa jayid lishuyuuka laftooda saasay dhah uu leeyahay nacam haye wa sharaa'idu wujuubu zakaati fiiha arbacatu ashyaaa wey yani nakhiishaas iyo iyo maarata zabiibka alislaam walxuriya walmulku ltaam iyo wnisaabu nisaabka iyada marka xawalaan alxowl looma shardiyo ilahay muxuu le waatuu xaqahu yowma xasaadi sababto haddeeraa beerta laga soo goostay waana waxaana wax hadda loo baahan yaho waad aragteen beeraha markay soogaa dadka masaakiinta ah oo dhanoo la shafayo waa ku mid walba oo weel ou soo qaato soo maaha nin wax uga shuba iyo nin qadiyaba marka ilaahay xaqooba u qoondheeyaba xaqaas waa in la siiyo haddii marka aadan intii sakada aadan gaarinin masaakiinta in la hoojiya maan waxun waa in la sameeyo qisadii maaragtay nimankii boortooda ku kalahay waqadow calaa xardin qaadirin ilaahay uu yihi qisada maaragta inaa balonka bin asxaab aljanna waxaa la aabooda nin wanaagsan ahaa beerta masaakiintu wax ugu qoondhayn jira qaarna beertu ku celin jira qaarna waa isticmaali jira wiilashii markii imaan odagii dhintay waxay odagaan masaakiinta naga daba wada maxaan u siinaynaa haroortiba intaad ka lahdaan waqti hore goosta masaakiintii hadhow meeshii oo gelingelinaysa u yimaadeen ilaahay markay arrintii goosteen beertia lagu soo dheelmaday eber beerta waxba ku oolinba intay masaakiinta hoojinayeen ahoogooda ilaahay ka shaqeeya subxaana wa tacaala aljazaa min jinsi alcamal meeshii markay yimaadaan qaaluu inaa la daaluuna war waa dhunsana dariiq dariiqii ma ah markay carriga hubsadeen bal naxnu maxruumuun eber meeshii waxwaay waana la hoojiyey shalayto halkaas marka meelaha nacfiga markii uu yeelo marka xataa wax dhaxlaayo radki baa la yidhaahdaa hanimada marka la qaybsana dadka aan wax ku lahayn meel wax lagu qaybsanayo masaakiin sideedaba lama qadiyo soomaalida xataa saasay ahaan jirta meelaha wax lagu qaybsanayo masaakiinta xunbaa loo turtuuri jiray nacam hadduu qofka safarbeyn u yimaado maar tijaaro u timaado iyo markaasuu ilaah ugu barakeeya masaakiinta wax loo tuurtuuri xataa wixii dadna zako gaari ama aan la gaarin nicmo haddaa hesho xun in laga shukriyo taasaa iska fiican wa amaa curuudu tijaarati badeecada fatajibu zakaatu fiiha waxay ku waajibtaa bisharaa-id almadkuurati fi lahmaar shuruuddii ahmaanta loo soo sheegay oo islaamnimadii iyo xoriyadii iyo nisaabkii iyo xawalaanulxawlka inuu sanad soo wareego waxaasaa loo shardiya nacam halka marka waxaa nooga bilaabayaa ansibadii nisaabkii ilaa xowlkii waa lasoo sheegay xoolo walba goormuu nisaabka u gelaya nisaabkuna waxa weeye waa qadarka sakada oy intaas markuu gaalleeyahay zakaa kaa go-da laleeyahy qof iyo dowlad iyo munishiib biyo iyo maaragtay qorsheyn looma dirin cid loo dira lama arko ilaaha qorsheeyey subxaana wa tacaala intii qofkaas helo waxaasaa kaa go-a marka waa kii maasiri yiri xoolaha waxaa la fiirinaya horta xoolo qiimo inay yihiin geel iyo lo wax qiimo loo haabit ah haddana waxaa la fiirinaya qofkii markuu wax uu haysto wax ka go-a leey wax bix qofka waxba ka go-inoo laba riyood ama hal hal haysta iyo sac iyo maaragtay weysheed haysta maxaa ka go-a waxba markaa sharciga kuma waajibin marka waa in wax ka go-aan faslun fi zakaati libili geela zakadiisa ayuu u fasal yahay wa awalu nisaabi libili khamsun waay geela markuu zaka goyn ku gaaro zaka bixin nisaab adiga zaka bixin iska dheh ama zaka goyn in zaka laga bixi meeshuu ku gaaro waa shan halaad laakiin sharciga bal fiiri shan halaad markaa gaarto halka bixi lama dhihin ninkii geel yaqaanee shan halaad hal ka soo qabo halagu dilaa camal waay ma gacanta lagagooy raga geela ilaahayna wuxuu ihi subxaana wa tacaala in yas'alkumaa fa yuxfikum tabkhalo haddii su-aasha inka laynka badiyo waa bakoolaysaa marka ilaahay bini aadamka waa iska siidaa ilaaha yaqaan marka waxaa la ri iska bixiyaa la yiri sababtoo ninkii geel ayaa shan nin halle hal soo qaba afar xeedo ka har taasuu u nuunu leeyahay marka waxaa la yiri ri baa lagaa rabaa wa awalu nisaabi libili khamsun waay wa fiihaa shaatun neef riyaha laga rabaa wa fii cashrin intaasoo dhanba culummada khilaafkoodu waa yaryahay zakada aada u yaryahay gaar ahaan xoolaha mawaashia sababtoo xadiidkaa laga soo qaatay xadiidka bukhaari ku yaala oo maaragtay ayaa laga soo qaatay waa akrinaynaa insha alla markaan isaabaadka aan dhammayno wa fiihaa shaatunaa ku sugan wa fii cashrin toban markuu geel kuu gaarana shaataan macnaa shan kastaba neef aryaa laga rabaa wa fii khamsa cashara cashrata halaathu shiyaahin baa laga rabaa wa fii cishriina arbacu shiyaahin ilaa arbaca wa cishriin afar rii unbaad bixinaysaa wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan markii uu gaarana bintu makhaalin min alibil qaalin yar oo hooyadeed hadda ay goojiday oy rintay ayaa lagaa rabaa geela waxa wey caadisa laba iyo toban bilood oo caloosha ku wada xataa haweenka waa ka bilo dheeraya markau dhalo sida caadiga geela haddii si fiican loo sharfo sanad waa in la maalo oon awr aan la kudsiinin hadday intay guga dhasho dayrta ay rinto lix bilood kabacdi haleelarinaa la yihahdaa oo waa iska tacbaan nirigtii hore waa tacbaane midda kale tacbaane noqone caano fiican hashi waa baaba-aysa marka geela sharaftiisa waxaa weeyaan hal sano calooshaa ku sido sanad ha la maalo sanad marka nirigtii waa go-aysaa marka caanaheedana waa yaraanayaan markaasaa awrka loo haya marka markaas ay rinto nirigteedii hore sanaday soo dhammaysatay sanadkii labaadee madaxa la gashay okay shan iyo labaatan geel haddii uu soo gaaro geel ilan jiray xoogaa geel kuusan waayo ninka markuu soo diraso shan iyo labaatan halaad isaga dhan waa sayaxaya ragii geela lahaan jira soo maaha hadduusan iimaan laaway uusan ahayn oo qanaacalaawa uusan ahayn qaalin yar waa ka go-daa marka marka weliba markaas hal weyn keen lama dhihin qaalinta ugu da-da yar oo isku filan neef nuugaya lama rabo neef xoogaa isku filan oo maaragtay gooyey oo isagu isku filan ayaa la yidhi marka keen marka xafida yacni qaabka asmadu isu bedelayaan xisaab caadiga kuma socto waa wax sharciga yacni shan iyo labaatankaas saasay ku soconaysa bintu makhaadkaasaa lagaa rabaa haddii bintu khaad la waayana ibnu labuun da-da asaga ka weyn oo ratiyaha la bixi karaa rati qaalin aho iyada ka weyn ilaa waa maxay waxaway dadka xoolaha dhaqda neefka labka iyo neefka dhadig waxaa qiimo badan neefka dhadig dhaqdo allaahuma had hadduu isbedelo dadkii dhamaa waxay noqoto xoolo qalata noqdo xooli dhamaa kawaana loo diyaarinaya waa laga yaaba hadda inuu isbedelo awrta qurbaxyaal kala qalqalanaya inay hadda qiimo badan leeyihin waa dhici kartaa laakiin markii dhaqan loola jeedo waxa waaye dhadiga macnaha neef unfaha ayaa qiimo badnaa marka ilaa min hamsa wa cishriin ilaa soddon iyo shan saasay ku soconay sit wa halaatiin markay taa isbedel imaanaya wa fii sitin wa halaatiina bintu labuun bintu labuun bintu labuun waa maxay geela caadadiis waa inaad barataan hal sano horta caloosha ku jira soo maha hal sanona waa nuujinayaa labiiyo toban bilood nirigtii marka hal sanaa la nuujinay hashi waa rintay haddana mar kale meeqa bilooda caloosha ku jira cunuga kale labiiyo toban bilood markay dhasho cunugaas oo da-dii labaad hooyadiis ay irmaanaatay meeqa bilood sanoo jira laba sanoo jira sanadka saddexaadna madaxoo la galay ha kaas bintu labuun macnaa waxa weeye da-dii labaadaa hooyadiis irmaan tahay farwad af soomaali yaqaano wuxuu yiri markuu inta iftooday masalo iftooduu yiri wiil hooyadiis irmaanta maxaa kala hadlaysaa yiri culimmada hadday jawaabte macnaa wiil weli hooyadii ay dhalayso yiri macnaa afkunuud nacam haye wa fii sittin wa arbaciina xiqato marka xikmada meesha ku jirta fiiri geelu markuu barto oo yar yahay neefka la bixinaa da-diisu waa yar tahay qiimihiisuna waa yaryahay soo maha markuu xoogaa soo bato neef xoogaa maaragtay soo kacaad bixinaysaa oo ibnulabuun bintulabuun waa kuweynta soomaal bintumakhaad sita wa arbaciin markuu soo gaaro afartan iyo lix markuu kuu soo gaarona xiqatun qaalin saddex jiroo afarta madaxa la gashay oo markaa awr mudatay qaalmaha afar jirkana waa ku rimaan laakiin midda ay ku rimi karaanoo waxaa weeye waa marka shan jir afarta markay dhammaystaan oo shan jiraan waa rimi karaan laakiin badanaa afar jirkana waa ku rimaan marka xiqatun mid awr mudato macnaha inay ay maarata ilmo qaado diyaar u ah macnaha saddex sano ay dhammaysatay sanadkii afaraadi madaxa la gashay wa fii ixdaa wa sitiina kow iyo lixdan markuu gaarana jadacatun qaalin ilka jabsatay oo macnaa afartii dhammaysatoo shanta gashay marka qaalmihii hadda markaas waa ay dhammaadeen jadaca wixii ka yar neefka waa neef geelaho weyn haddee hal riman iyo hal caanana lama bixiyo halkaasi ku joogsana hadduu geelu soo bato kuwii horeo lasoo dhaafay qaalmihii aa lagu noqnoqonaa markaas waa joogsatay markaas wa fii sittin wa tisciin marku wa sittin wa sabciin toddobaatan iyo lix markii uu gaarana bintaa labuun laba qaalmood oo laba jiryaal oo saddexdii galay ayaa la bixinaya wa fii ixdaa wa tisciinana xiqataani laba qaalmood oo saddex sano dhammaysto afar jir ah wa fii mi-atin wa ixdaa wa cishriina halaathu banaati labuunin boqol iyo kow iyo labaatan markii uu gaaro waxaa la bixinaya halaathu banaati labuun da-yaalkan waa inaa xafidaan korka inaa ka xafido kitaab adug gul isku qabo markuu ariga leeyahay dhib ma laha waa un shan shan kastaba neef ariyaha lagu siyaadinayo shantii waa hal neef maaragtay tobankii waa laba neef shaniyo tobankii waa saddex labaatankii waa afar shan iyo labaatanoo ka bilaabana geelo shan iyo labaatan ku gool maxaa la bixinayaa bintu bintu makhaad sax bintu makhaad waa da-dii iyada ku xigtay hooyadii rimanta hal sano ay dhammaysatay waa goys wa sanadkii labaadii ku dhex jirtaa maxaa ku xiga shan iyo labaatan soddon iyo lixa isbedela intii ilaa soddon iyo lix lama gaaro bintumakhaadkaasaa soconaysa soddon iyo lix markuu tago maxaa imaanaya bintulabuun saas isugu xigaan waa laba jir saddex madaxa la gashay kan kale maxaa weeye dusha ka sheega ya afartan iyo lix haa maxaa waajibaya xiqatuna waajibaysa saddexaan hayna tan shanaad maxaa waaye kan waa kala dheeryihin xoogaa ilaa sita wa arbaciin hamsiin ya sit maya sita wa arbaciin had joogtaa ilaa khamsiin agaarkeed waxba ma laha waaxid wa sitiin markaad gaartid maxaa waajibaya jadacaa waajibaya waaxid wa sitiin markuu joogo geelii qaalmihii waa dhammaadeen jadaca qaalin ka dambaysna ma arko hadha hooyo iyo hal rimana isu bedela marka soo maaha jadaca oo neef qaalina neef dhala iyo neef rimana ma la bixiyo soo maaha hadduu intaas ka bato qaalmihii unbaa badanaya maahane da- koro ma loo sii soconayo sababto markaas geela qiimihiisa da-dii waa dhammaatay soo maa waa geelu meesha ugu dambeysa ku qaangaaro wey hadda kabacdi waxaa u dhiman hadday shan ay gaarto inay hooyo noqoto ay rinto oo maaragtay lamaalo ayaa dhiman ko da- midda ku xigta maxay tahay toddobaatan iyo lix maxaa ka waajibaya bintaa labuunaa ka waajibaya laba binta soomaarka hoosaan usoo noqono maxaa ku xiga sideetan iyo wax la jira ma jiraan laa waaxid wa tisciin waaxid tisciin maxaa waajibaya xiqataan ayaa waajibaya laba xiqo ayaa waajibaya maxaa ku xiga boqol iyo labaatan iyo ko maxaa waajibaya halaatha banaati labuun haa halkaas kabacdi marka haddii uu sii dhaafo oo geelii ou mia wa ixdaa wa cishriin iyo wixii ka dambeeya ou sii dhaafo hadhow qorshaa loo dejinaya uma fii kulli arbaciina bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa soo maha haddou intaas soo dhaafo geeli waa kala qaybinaysa maalan boqol iyo lixdana haysataa kaba soo qaad se u kala qaybina ya boqol iyo lixdan se u kala qaybina maya maya qaabkaas u kala qaybina konton konton iyo afartan afartan u kaqaylimaysa boqol iyo lixdan waa meeqa konton ya afartan maxaan ka bixinana marka afar bintaan ha saas kala bixinin haye boqol iyo labaatan hadow yahana kala kala yaxee aye meeqoo kala qaybsama konton iyo konton ya labaatankaas waqsi iska noqona arbacin arbacin ka dhig may boqol iyo sideetan hadoo noqdo hamsiin iyo hamsiin iyo afartan iyo afartan saasaan u kala qaybinaysa marka haddaadan dusha ka xafidin waad xafidaysaa shan iyo labaatan lix iyo soddon afartan iyo lix lixdan iyo kow toddobaatan iyo toddobaatan iyo lix sagaashan iyo kow boqol iyo kow iyo labaatan soo maha wixii ka dambeeya maxaad leedahay afartan afartan ama konton konton u guruubey markaas soo sahal maaha weligaa kitaabka haddaa fahmi maysa haddaa rabtaan meel isla taga isku xujeeyey shay aadan dusha ka xifidin oo waxyaalahan xisaabta weligaad fiisiti arbaciin aad dhehaysaa laakiin dusha ka xafid kitaabka la isku laabay haye faslun fii sakaati lbaqari lo-da zakadeeda taana kuyi jirin hay toban daqiiqa ku dari kara soomaa casharka inaad socotaan rabtaan idinka kole sagaalka igiisaan bilaabeyna shan daqiiq waa jaa-is zakaday dhib ma lahan hadda kabacdi kitaabka waa socona sababtoo ah cibaadaadkii salaadaha ugu dhibba ugu maaragtay aqwaal badan faslun fii zakaati lbaqari lo-da zakadeeda wa awalu nisaabi lbaqari halaahuuna waa lo-du waxay ku gashaa sako goynta soddon wa fiiha waxaa ahaaday tabiicun qaalin oo goys oo hal sano jira ma garan hal sano markuu jiro iyaguna taqriiban ay ku goysaa wa fii arbaciina afartan markay gaastana musinnatun qaalin laba jir ah ma garan qaalin inta laba dhammaysatay sanadkii saddexaad gashay wa calaa haadaa faqis hadday badato ama afartan afartan ka dhig ama eesh soddon soddon ka dhig sidaa ugu qiyaaso waxaana u daliila xadiidkii maarata macaad bni jabal bacatanii rasuul lah sal ala ila alyaman wa amarnii an aakhuda min kulli halaathiina baqaratan tabiican aw tabiica soddonkii inaan ka qaado dibi yaroo goysa ama weyl a la dhahaa dibi waa markuu weyn yaha kan kale weyla la yidhaahda ama qaalin yaroo iyaduna marka hal sano jirta wa fii kulli arbaciina musinna qaalin laba jir oo labadii dhammaysatay taas oo kale lo-du marka iyadoo dhib ma laha faslun fii zakaati alghanami tanaan ku darayno ariguna dhib ma laha wa awalu nisaabi alghanami arbacuuna waa afartanoo ku bilowda wa fiihaa shaatun jadacatu ma garate neef ari cad ah oo ilka jabsaday wuxuu jadaco ku noqdaa hal sano markuu dhammaysto oo sanadka labaad galo qaarna waxay leey laba sano markuu dhamaysto lakiin sida sax waa markuu hal sano u dhammaysto oo labadii ou galo nacam min adacni ka mida aw haniyatun ma garata haniyo oo min almaczi ka mida marka haddii ay jadaco ay tahay idaha kori og marka idaha jadaca waxay ku noqon kartaa lix biloodna waa ku noqon kartaa hal sanana waa ku noqon kartaa laakiin riicadku waxa waaye haniyo kuma noqon karto ilaa ay hal sano dhammaysato ama laba sano ay dhammaysato maahan nacam wa awalu nisaabi lhanami arbacuuna wa fiiha shaatun jadacatun yacni neef ria oo jadacada oo min ada'ni ka mid hadday da'niga ka mid tahay waa jadaca waa lix bilood ama hal sano aw haniyatun ama haniye oo min almaczi ka mid a waa riicadka marka iyadaa ka weyn idaha kori og dhaqsaba marka ama inay laba sano jirto ama hal sano markay dhammayso ay ku ilka jabsato ilaa nisaabkaasi wuu socona ilaa boqol afartankaasun baa laga rabaa ilaa boqol iyo labaatan wa fii miatin waaxida wa cishriinana shaatan boqol iyo labaatan iyo kow markuu gaaro uu isbedelay afartan kasoo bilaaw ilaa boqol iyo labaatan neef neef neef wata hal ri markay ku darsanto ri kale kaa maraneen marka ilaah ha dejiye subxaan wax anaga qiyaas ma leh anagu haddaan deji lahayn boqol boqol iyo maaragtay khamsiin khamsiin iyo arqaam aan ka bilaabi lahayn laakiin waxaan waa sharci alle anaga shaqul kuma lihi nacam wa fii miatin waxdaa wa cishriina shaataani wa fii mi-atayni wa waaxida halaatu shiyaa laba boqol iyo ri markay noqoto maxaa laga rabaa saddex riyaa laga rabaa waa soconaysaa saddex boqol ilaa saddex boqol ilaa afar boqol ay ka gaarto markaasay afar noqona fiir cajaaibka cajaaibka bal fiir wa fii arbaci mia arbacu shiyaana laga raba yacni boqol laba boqol iyo kow laga bilaabo ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal maxaa laga bixina saddex riyood saddex riyood afar boqol markay dhammaato maxaa laga bixina afar riyood uma fii kulli mi-atin shaatun ahaat wixii kalena owqaasay noqonaan marka waqsi waxaa la yidhaahdaa xoolaha waqsiga iska leh labada nisaab inta u dhaxaysa xisaab lagaama rabo laakiin lacagta oo kale haddaad haysato mathalan laba boqol iyo kontonaa haysataa soo maha labadii boqol meeqo waayo shanaa laga qaada soo maha kontonkaana xisaabkeeda konton boqolkiiba shan meeqay noqonaysa boqolkiiba labaiyo bar ya hal todobaatan iyo shan raggii xisaabi jiraa jooga saas ma marka xoolaha maaragtay waxa kaloo dhan owqaas ma lahan inta labada farad udhaxaysa calaa xisaabihi waayo laakiin xoolaha labada maaragtay nisaab inta udhaxaysa waa bilaasha waxba lagaama rabo nacam wuxuu yidhi wa awalu nisaabi lqanami arbacuuna waay wa fiihaa shaatun baa ku sugan jadacatun ah oo min ada'na ka mid ah ow haniyatu min almacsi marka culimmada qaarna waxay yidhahdaan idaha waa markii lix jira aricadkuna oo bilish dubaad oo galo aricadkuna waa markuu sanad dhame sanadkii labaad galo qaarna waxay idaha waxay maarata jadaca noqon kartaa markay hal sana dhamayskii labaad gasho ariguna markuu laba sano dhammaysto uu sanadkii saddexaad bilaabo wa fii miatin waaxida wa cishriina shaataani wa fii miatayni waaxidatina halaatu shiyah wa fii arbaci miatin arbacu shiyah uma fii kulli miatin shaat korkaan ka qabano marka arigii maxaan dhahnay nisaabkiisto ku bilaabanaya kutubta isku dubada afartan afartan wad waa socona ilaa boqol iyo labaatan meeqaa lagaa rabaa hal ri boqol iyo labaatan iyo kow markuu kuu gaaro laba riyood labadaas riyood goormay kuu soconee ilaa laba boqol iyo kowna kuu socone maxaa laga rabaa saddex riyood saddexda goormay kuu soconayaan ilaa afar boqol ay kaamilka noqoto dusha ka xafida aan soo bilaawno mar kale haddaad kitaabka weligaa ka fiirsanaysa ma baranaysid baabkan oo waxa weeye zakaadka oo ancaamta waa lilxifdi wa inaad dusha ka qabataan afartan oo ka bilaabanaya ilaa boqol iyo labaatan min afartan ka bilaaw ilaa boqol iyo labaatan maxaa la bixinaa hal ri boqol iyo labaatan iyo kow markuu gaaro maxaa bilaabanaya laba neef ilaa goormay socone ilaa laba boqol iyo kow kuu socon laba boqol iyo kow markuu isku laba boqolay soconeen laba boqol iyo kow markuu noqdo saddex boqol saddex riyood saddex riyood ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal saddexaas riyood oo kuu soconaysa afarta boqol markaa mil noqoto maxaa lagaa rabaa ya boqolkiiba hala lagaa rabo saa dusha looga xafido insha allahu tacaala halkaas noogu jooga caawa insha allah isbuuca soo socaan dhamaynayna insha allah baab zaka